haddaba doorashooyinkan iyo waxaa laga filan karaya cidda ku guulaysata arrimaha soomaaliyana waxa iska bedeli karaya iyo dhulka xeebaha muslimiintu ay ku badan yihiin ee meelo kale oo dad muslimiina kenya ay ka degan yihiin saameynta ay halkaa ku leeyihiin taariikhdooda waxaan caawa ka wareysanay dictor xanafi sheekh cabdi aadan oo kamid ah aqoon-yahanada soomaaliya
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam runtii aniga shaksiyan iyo wixii u aragtiya waxaan u rajaynayna ilaahay subxaana watacaala kenya inay ku noqoto midda ay ku burbur laheed oo ku baabi'i lahayd sida ay walaayaadka islaamka ay u baabi'isay oo muslimiinta u qaxisay oo taangiyadeeda ugu guftay kismaayo iyo dhulkaas eriyadaas o dhan ilahay waxaan ka baryayaa subxaana watacaala midda ay ku burbur laheed inay noqoto dhinaca kale marka laga fiiriyo kenya waa gilgilanaysaa waxyaabo badan baa ishaysto waa dareemaysaan dhinacaas koostiga ee xeebta ugu daran dhinacaas waxa weye dadku way soo naceen dawladda way soo naceen inay goostaan ee aada ugu fikiriyaan taariikh ahaan marka la fiiriyana dhinacaas koostiga ee bambaaso iyo marka horaataba kama tirsanayn kenya oo ingiriiska ma gumaysan jirin oo suldaanadii cumaaniyiinta gumaysan jirtay cumaaniyiintii markay meesha ka baxaysana waxaa la yidhi martala raacay kenyada marka hadda waxaa muuqday fafaaro ah in la ogaaday inaysan wax kale ugu jirin marka koostigaas waa meesha ay hadda ka shidan tahay oo ilaahay aan ka barin subxana watacaala dadka muslimiinta inuu isku xiro in laga maarmo kirishtaankan iyo dadkan iyo gumaysanan kulli laga baxo marka haddii doorashadu kolle waxay noqon doontaa mid maaragtay hadda sida xooga loo saarahaayo yani ila maroo doonto fashil baa ku imaan doono maxaa yaele hadda wararka aan helayn waxay sheegayaan in maaragtay wax isdhaafi badan ay jiraan muramo badan ay jiraan kombyutaro badan la fadhiisiy warqado badan in la xaday waxaas oo dhanna raadkeeda waxay imaanaysaa marka natiijada lagu dhawaaqo laakiin hadda sida websaydada ay qorayaan ama iclaamka caadiga uu sheegayo waxay sheegayaan in wax isdabamarin badan ay jirto marka ma filayo inay wax badan kasoo dhici doonto ilahay waxaan ka baryay inuu burbur iyo halaag ku rido ilaahay maaragtay dhibkooda dhexdooda oo ka dhigo ilaahay maaragtay uusan dawlad u istaajinin taasaya waa tahay in dictora in kenya in waad ku nooleed in koley mar waa igu maqaala dhulka kenya ay haysato iminka waxaa laleey waa kuwa umuhiimsan oo ay degaan muslimiinta taariikhda bal dhulkaasi ka waran bismi illahi raxmaan raxiim runtii waa dad muslimiina dhanka koostiga maaragtay dadkii asalkooda turkiga iyo carabahaas cumaan iyo ka yimid u badnaa jiray marka horaatana dad islaam oo qadiimi ahaayeen oo bambaasay dhulkaas waa dad muslimiinta islaamka aad uga xooganaayeen sideedaba keyaatiga oo dhulka la leeyahay labada meel ee ugu muhiimsan labada dhul ee ugu muhiimsan ama ugu weyn baa hadda weyn waa dhul muslimiin ay leeyihiin nordistiga dhankaan ee n f d da soomaaliya leeyi jira waa dhul soomaaliyeed dhul aada u baaxad weyn ilaa etoobiya gala dhulkan kale koostiga ah ee dalxiiska iyo beeraha iyo dekada ugu weyn ku filan waa dhul islaam ah marka hadda waxaa jira baraaruj islaamiyaa jira oo dadka muslimiinta in la baraarujiyo oo maaragtay laga baxo gumaysiga ninkaalaha laga baxo haddii ay fikradda hadda sida ay ku socoto dadkaas la baraarujiyo waxay suuro gelinaysaa insha allahu tacaala in koostiga ay ka madax banaanaadaan sida mar maaragtay ee zanjibaar ay u ahaa jirta meel madax banaan oo tanzania ka madax banaan dhulalkaas oo dhan xeebta waa dhula muslimiinta ay ka tali jireen hadda baraarugia marka socdo halkan baa socdo insha allahu tacala halgankaas allaha barakeeyo ilaahay ha ka soo saaro dad mujaahidiin wana wanaagsan allaha geeyo ilaahay ha ka soo saaro dad diintooda u laabto oo gaalada iyo duliga ka baxo marka rajo fiicanaa ka jirto waana meelaha dhaqaalaha ugu weyn ee kasoo gala kenya oo dalxiis ama ha noqoto ama deked ha noqoto mar hadday koostigaas ay ka bilaabato waxaa kaleeto waxa weye ganlaydooda iyo xaarkooda cuna duurkaas ay gelen waa iska cawaan kaleeto waa maasaygan waxaan kale wax jiri kara ma aha meesha ugu muhiimsan waxa weye waa dhankaas kooste wey haddana way ka bilaabatay laakiin ilahay waxaan ka baryayaa halgankaas inuu ka dhigo halgan islaami ah oo dad muslimiin oo wadaada ay hogaamiyaan oo dad ummadan maaragtay sharaftooda iyo cizigooda soo cidin ay hogaamiyaan uusan noqonin halgan halgan maaragtay adduunyaha inuusan noqonin taasaan ilaahay ka baryayaa marka koostiga hadda way ka shidan tahay aad baa loogu baahaya dadka muslimiinta in la baraajuyo meel kastay joogaan oo lagu beero gaala nacaybka in lagu beero waa shay daruuri oo diina weye meel kastoo muslimiinta joogaan muslimiinta wax walba ay qabsan karaan haddii walaaltinimada islaamka ah meel walba looga dhawaaqo oo taa lagu midoobo wax weyn baa la qabsan karaa laakiin sibdada maanta waxay tahay in dadkii maaragtay qaarkiis ay islaamnimadii u arkayaan wax ama dawlad hoosa ama qabiil hoosa ama gobol hoosa marka mabdaa caalamigaa la rabaa in ummadda laga dhaadhacsiiyo islaamkaas laga gado meel walba muslimiinta isku gurbadaan wax walba isku qabtaan haddii koostigaas muslimiinta ay noo goosan lahaayeen oo dhinacan ibnlfd soomaaliya ay gaalo iska raacday laheyd waxaan kaloo soomaaliya aan argeeyey kiyaatigana waa iska aruuri lahaayeen marka rajo fiicanaa ka jirto laakiin waxay u baahan tahay challenge dad fiican oo diin saxa haysto oo caqiida saxa haysto oo mabda saxa hayso oo qoraafi iyo suufi iyo balaaye ka fog iyo shiico ka fog dadkaasaan u rajayna haddii ilaha ilaado waa tahay n hadda ko- doorashada n maanta bilaabatay n waxaa ugu horeeya n sida warbaahintu ay sheegayaan uhura kenyatta oo maxkamadda n dembiyada adduunka n ay u haysato n dembi ah inuu ku lug lahaa n khalaasi labada kun iyo sideeda dhacay oo kumanaan dad ay ku dhinteen haddii uu ku soo baxo ma isleedahay n rabshado kale ayaa dhici karaya infact waa isleeyahay fikradaasaanay qabaa maxaa yeelay ninkan uhura kenyatta xataa caalamka lama rabaan meesha sida muuqata midkan kale raila odinga loo rabaa oo aada iyo aad loo rabaa inuu fashil jirana waxaa kuu muujinaya maanta idaacadaha sida ay sheegayeen wax isdaba maran midna xoogla baa jirto oo xagga internetka dadkii ka coday lahay oo dhan waxaa umalaysaa in dhinacaas hakad la gida umalaysaa in meeshan kenya la yidhahdo waa meel laaluush badan oo tuugnimo badan oo rishwo badan oo isdhexmarin badan nimanka uu kasoo jeedo ninkan ray ninka la yidhaahdo uhura kenyatigana waa dadka xagga dhaqaalaha iyo madaxtinimada wadanka iyo siyaasadda ugu fircoon waa nimanka maaragtay kukuyada ah marka waxay u badan tahay xataa haduukaas kusoo baxo inay fashil badan ay imaanayso natiijadana waxaa aada iyo aada ugu badan tahay ku dhawaaqideeda in dhib badan lagala kulmi doono inkastoo gaaladu ay aada iyo aada iyo aada ugu dadaaleyso oo juhdi badan ay ku bixinayso inaysan kenya burburin oo baabi'in oo aysan sidii soomaalika aysan noqon ay aada ugu fikirayso hanti badan iyo maskax badan ay ku bixinayso haddana ilaahay subxaana watacaala asaan waxaan ka baryaynaa inuu burburiyo oo baabiyo oo quluubtooda isku diro oo ilaahay isku kiciyo si culayska muslimiinta ay ku haayaan iyo dhiiga muslimiinta ay daadinayaan iyo muslimiinta gobolahaas ay ku baabi'inayaan ilaahay subxaana watacaala uga nafiye maxaa yaele nasriga ilaah xaggiisuu ka yimaadaa si aana yaqaano marka siyaasiyan way u muuqataa in maaragtay si wadanka fashil ugu galo nimankan kukuyada aad bay u dagaalamaha inay wax isdhaafay wax isku qasaani rabaan hadduu asiga noqdana shaki mala wadanka food uu gelaya maxaa inta kaleo shacabka muddo badan baa nairobi jooga aad baan u aqaanaa dadka kaleeto aad bay kukuyada usoo horjeedaan maxaa yeele kukuyadu waa dad xagga ganacsiga iyo laaluushka iyo wax isdabamarinta iyo lacagta aada ugu dheereeyo kuwa kaleetana waa kuwa iska cawaadi marka buuq badan baa ka dhici doona tusaale ahaan maxaa iska bedeli karaya in siyaasadda kenya ee duulaanka soomaaliya haddii doorashadan ay dhacdo natiijadana ay soo baxdo maadaama labada nin ee hadda tartamayaba ee dowladda ay ku jiraan midna ra-isul wasaare uu yahay midna ra-isul wasaare ku-xigeen uu yahay ragga ugu cadcadna labadooda midkood unbaa la filayaa inuu soo baxo maxaa siyaasad ahaan soomaaliya iska bedeli karaya damaceeda kenya wallahi aniga shaksiyan aniga aragtida gaarkaan ka hadlaya wax isbedela ma imaan doono saan aaminsana aniga maxaa yidhi kenya muddo badan bay ku taamaysay inay wadanka qabsato muddo badan bay ku fikiraysay maaragtay wadankeena inay qaadato oo qabsato sida n f d u qabsatay waana wax lagu saacidayo oo gaalada adduunka o dhan a ku saacidayo international community-ga ka dambeeyo meeshana dhaqaalo xoogle waxaa laga filayaa shidaalo badan iyo macdan fara badan dhinacan koostiga laga filayaa marka wax isbedela ma filay ilaa kenya soomaaliya intay kacdo reer koosta ay kacaan muslimiinta ay kacaan la iska dhicey mooyaane aniga marnaa ma fila inay wax soo saarayaan waxa keliya wax lagu soo saari karo waa nimankaas meel kastoo joogaan kiyaatiga in lagu baabi'iyo wadankooda lagu qarxiyo meel walba lagu baabi'iyo lagu gubo jidka loo istaago dariiqa loo galo ayaga dhan qarax iyo bam iyo holac laga dhiga mooyaane si kale ay kaaga tegaya ma laha ninkii fikrad kale aaminsana ma umalaynayo maxaa yeelay fikradda waxa weeye cadowga markuu kusoo duuro wax kastaa kuu banaan dhulkaas bay baahaysataa way xukumaysaa waxaana sii daro ah marka kuwo badan oo soomaaliya magaca soomaaliya kula leh oo u malaynaya inay maaragtay haddii maaragtay ama uu maaragtay ninkan la yidhaahdo raila odinga uu guuleysto dad badan oo waxaan ka maqlaya dhinacan n f d ga ay aada u jecel yihin oo hala doortay hala taageera ay leeyihiin waxay isleeyihiin lacalla hadduu ninkaas doorto ama maaragtay siyaasadiina iyo gobolkiina wax idii qabta wax idin gaaladii qabanaysa ma laha wax muslim gaal uu qabana haba yaraatee ma laha marka sida keliya ee lagu bedeli karo waxay tahay in la halgamo in gaaladaas meel kasta lagu arko lagu laayo maadaama wadankeena ay nagu laaynayaan xaq baan u leyna inaan wadankooda ku laayno oo meel walba aan kula dagaalano maxaa yeelay waa wadan gumaysi wadankeena ku qaatay annagana waa inaan sidaan iska celi kara aan iska celinaa oo dadka la baraarujiyaa oo muslimiinta la baraarujiyaa oo dadka kenyaatiga muslimka laisku xiraa oo soomaaliya muslimiinta laisku xiraa markaas bay siyaasada wax ka bedelaysaa mooyaane u malay maayo rayla tagay iyo kana tagay in waxba keeni doonto